wanaagsan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba iyada oo magaalada riyaad ee dalka sacuudiga uu ku soo dhammaaday kulan ay lahaayeen madaxda waddamada islaamka madasha shirku ka socday waxaa laga dareemaya humaag iyo hadalhayn badan oo ku saabsan waxa ay gobolka uga dhigan tahay soo noqoshada madaxweyne donald trump waxaa jira laba aragtiyood oo isdhinac socda xasilooni iyo walaac barnaamijkeenna amuraha islaamka ayaynu ku eegaynaa haddii ilaahay raalli ka noqdo jimco wanaagsan dhammaantiinba dhinaca imaaraadka carabta iyo sacuudiga waxaa ka jira dareen ah maadaama oo ammaanka bariga dhexe uu yahay muhiim adduunka in donald trump xooga saari doono xasilooni inuu la dagaalami doono xag jirka arrinka xag jirka waa lagu kala aragti duwan yahay waxa kale oo ay aaminsan yihiin in uu xooga saari doono adkaynta xiriirka bariga dhexe iyo maraykanka tusaale ahaan boqortooyada sacuudiga marka la eego maamulka biden iyo trump donald trump ayay isu dhowaayeen maamulkii hore ee donald trump waxa uu booqashadiisii ugu horeysay ee ka baxsanayd maraykanka ku tegey magaalada riyaad ee caasimadda dalka boqortooyada sacuudiga isaga oo uu u dhexeeyo wiilka uu sodogga u yahay donald trump iyo moxamed bin salmaan aad ayay isugu dhowaayeen muddo xiliidkii hore ee donald trump haddaba marka uu xilka la wareego xidhiidh nooc ma ah ayay sacuudiga iyo washington yeelan doonaan su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan aadan ruush xadaana oo ah falanqeeye iminkana degan magaalada muqdisho si aynu ka warqabno siyaasadda trump oo ah nin ku shaqeeya siyaasadda xisbigiisa sidii doorkii horeba aynu ka baranay ma awoodda ma saaro siyaasadda dibadda wuxuu awoodda saaraa siyaasadda gudaha waanay ka muuqatay markii sacuudiga iyo imaaraadka iyo masar iyo baxreyn ay cunuqabateeyeen qatar ma soo faragelin waxaanaad moodaysa inuu raalli ka ahaa wixii la sameynayay ilaa ayay gaadhay xilliyadii uu sii dhacayay oo xuutiyiintuna ay weerareen meelaha ugu muhiimsan sacuudiga shidaalka taasoo sacuudiga ka xanaajisay oo u arkaysay in difaacii maraykanku uu difaaci lahaa aad mooddo inuu ka cagajiidayo marka trump lama fahmi karo siyaasadihiisa mar haddii imanka uu isku hubo inuu waxaweye dhowr sano uu xukumayo doorkii horena aanu shuqul ku lahayn doorkan imanka uu xukumayo wuxuunbaa la eegi doonaa siyaasadaha cusub uu la yimaado iyo sida uu u jihayn doono iyadoo la ogyahay inaanu ku socon siyaasad hore u taxnayd oo maraykana laakiin mid isaga jeebkiisa mar kastaba uu isticmaalo dhaxal sugaha sacuudiga sida ay sheegeen qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha dalkaasi waxa ay aaminsan yihiin in aanu cafiyin oo ilaabin biden hadaladii uu ku duray ee la xidhiiray xuquuqda aadanaha iyo sacuudiga maamulkii hore ee donald trump ayaa dhexdhexaadinayay heshiiskii abraham ee taariikhiga ahaa ee dhex maray israa'iil iyo dhowr wadan oo jaamacadda carabta ah donald trump ma soo celin doonaa heshiiskaasi marka uu xafiiska ku noqdo waa kan mar kale cabdiraxmaan aadan ruush xadaana horta siyaasadda markasta waxaa watay inankii uu sodoga ahaa amaba xididka ahaayeen xafiiskiisa la taliyaha ka ahaa inantiisana qabay kaasaa aad moodaa inuu siyaasadda aada u waday waanu ku guuleystay inuu baxrayn iyo israa'iil imaaraat iyo israa'iil maroko iyo israa'iil suudaan iyo israa'iil uu la waday iyo dee dowlado kale oo sacuudiguba ay ka mid tahay marka siyaasaddaasi haddii dee waxa weeyaan trump uu doonayo inuu sii wado uu sii wadi karaa waanu ku ololeynayey inuu isagu arrintaa markii horeba uu bilaabay israa'iilna uu difaacayo bayden laakiin haddii waxaan ujeedaa haddii haris ay soo noqoto in israa'iilba hawada laga waayayo oo isagu uu ka jecel yahay israa'iil haris oo uu waxweyn tartamayey laakiin sidaynu ka warqabno sanadihii uu sii dhacay markii uu dhacay waxaa markiiba netanyahu uu hambaliyeeyey bayden taasi aad baad moodaa inay trump uga xanaajisay dad badan oo muslimiinana wuxuu u ballan qaaday imanka inuu dagaalka hazo iyo dagaaladan kale ukraine iyo dagaaladan socdoo dhanba uu soo gabagabaynayo marka ma ogaan karno siyaasadihii hore inuu ku socon doono iyo imanka mar haddii aanu waxba iskaga tirinahayn shanta sano imanka maamulayo soo arkaba inuu isagu awood leeyahay wuxuu la iman doono lama fahmi karo waxaynu ogaan karnaa marka uu talada kursiga uu fulmaynu fahmi karnaa muddoxileedkii hore ee donald trump waxa uu ahaa mid isku dhafan marka ay noqoto arrimaha bariga dhexe dhinac waxa uu ka farxiyey israa'iil isagoo u aqoonsaday magaalada qudus in ay tahay caasimadda israa'iil wadamo muslimiinah ayaa ka cadhooday arrinkaasi iyo aqoonsiga buraha goolan ee israa'iil haysato laakiin waxa uu sidoo kale sugay heshiiskii abraham sanadkii labada kun iyo labaatankii oo keenay in imaaraadka baxrayn iyo morocco inay xidhiidh diblomaasiyadeed oo buuxa la samaystaan israa'iil iyo weliba suudaan oo xilligaasi ogolaatay iiraan iyadu weli halkii ayay taagan tahay waxa aanay hore u sheegeen madaxweyne kasta oo yimaada washington in siyaasadda tehraan ay iska mid ka yihiin waxaa kale oo isha lagu hayaa haddii ay sacuudiga iyo maraykanku sidii hore isku soo noqdaan oo ay isku soo dhowaadaan dadaaladii la waday ee riyaad iyo tehraan amaba sacuudiga iyo iiraan ma sii socon doonaan intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeenii amuuraha islaamka anigoo ah cabdixaafid cawur ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan